iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka sagaalaad ee yooxanaa ciise wuxuu bogsiiyey nin indhala'aan ku dhashay ciise intuu socday wuxuu arkay nin indhala'aan ku dhashay xertiisu waxay weyddiiyeen oo ku yidhaahdeen macallimow yaa dembaabay makan baa mise waa waalidkiis inuu indhala'aan ku dhasho ciise ayaa ugu jawaabay ninkan iyo waalidkiis midna ma dembaabin laakiin waa in shuqullada ilaah lagu muujiyo isaga waa inaan samayno shuqullada kii i soo diray intay maalin tahay habeen baa imaanaya mar aan ninna shaqayn karin intaan dunida joogo waxaan ahay nuurkii dunida markuu sidaas yidhi ayuu dhulka candhuuf ku tufay oo candhuuftii dhoobo ka sameeyey markaasuu dhoobadii wuxuu mariyey ninkii indhihiisii oo ku yidhi bax oo ku soo maydho balliga siloo'am la yidhaahdo oo fasirkiisii yahay waa la diray wuu tegey haddaba oo soo maydhay markaasuu yimid isagoo wax arkaya sidaa daraaddeed derisyadii iyo kuwii hortii arki jiray inuu miskiin yahay waxay yidhaahdeen kanu miyaannu ahayn kii fadhiyi jiray oo dawarsan jiray qaar baa yidhi waa isagii qaarna waxay yidhaahdeen maya laakiin waa u eg yahay isagaa yidhi isagii baan ahay sidaa daraaddeed waxay ku yidhaahdeen haddaba sidee bay indhahaagu u furmeen wuxuu ugu jawaabay ninka ciise la yidhaahdo ayaa dhoobo sameeyey oo indhahayga mariyey oo wuxuu igu yidhi siloo'am u kac oo ku soo maydho sidaa aawadeed ayaan tegey oo markaan soo maydhay ayaan arag helay kolkaasay waxay ku yidhaahdeen xaggee buu joogaa isaguse wuxuu ku yidhi ma ogi markaasaa kii markii hore indhaha la'aa waxaa loo geeyey farrisiintii waxayna ahayd sabti maalintii ciise dhoobada sameeyey oo indhihiisii furay mar kale haddaba farrisiintii waxay weyddiiyeen siduu araggiisa ku helay markaasuu wuxuu ku yidhi dhoobow indhahayga mariyey oo aan maydhay oo wax baan arkayaa sidaa aawadeed farrisiintii qaarkood waxay yidhaahdeen ninkan xaggii ilaah kama iman waayo sabtida ma dhowro qaar kalese waxay yidhaahdeen sidee baan nin dembi leh calaamooyinkan oo kale u samayn karaa markaasay kala qaybsameen dhexdoodii waxay haddaba ninkii indhaha la'aa ku yidhaahdeen maxaad ka leedahay isaga waayo waa kan indhahaaga furaye wuxuu ku yidhi waa nebi sidaa aawadeed yuhuuddu kama rumaysanin inuu indha la'aa oo uu araggiisa helay ilaa ay u yeedheen waalidkii kii araggiisa helay oo weyddiiyeen iyagoo leh kanu ma wiilkiinniiba aad leedihiin wuxuu ku dhashay indhala'aan sidee buu hadda wax ku arkaa waalidkiis waxay haddaba ugu jawaabeen waannu garanaynaa kani inuu wiilkayagii yahay oo uu indhala'aan ku dhashay laakiin siduu hadda wax ku arko garan mayno kii indhihiisii furayna garan mayno isaga weyddiiya waa nin weyn waa isu hadli doonaaye waxyaalahaas waxay waalidkiis u yidhaahdeen waayo yuhuudday ka baqeen maxaa yeelay yuhuuddu waxay mar hore ku heshiiyeen in qof un hadduu u qirto inuu yahay masiixa sunagoga laga saaro sidaa aawadeed waalidkiis waxay ku yidhaahdeen waa nin weyn ee weyddiiya isaga haddaba mar labaad ayay ninkii indhaha la'aa u yeedheen oo ku yidhaahdeen ilaah ammaan waxaannu garanaynaa inuu ninkanu dembi leeyahaye wuxuu haddaba ugu jawaabay inuu dembi leeyahay garan maayo waxa keli ahoo aanse garanayaa inaan indha la'a oo aan haddana wax arkayo waxay haddaba ku yidhaahdeen muxuu kugu sameeyey sidee buu indhahaaga u furay wuxuu ugu jawaabay horaan idinku sheegay mana aydnaan maqlin maxaad u doonaysaan inaad mar kale maqashaan idinkuna ma waxaad doonaysaan inaad xertiisa noqotaan markaasay caayeen oo waxay ku yidhaahdeen adigu xertiisa baad tahay annaguse waxaannu nahay xertii muuse waxaannu garanaynaa inuu ilaah la hadlay muuse laakiinse ninkanu meeshuu ka yimid garan mayno ninkii baa u jawaabay oo ku yidhi waxa kanu waa yaab inaydnaan garanaynin meeshuu ka yimid isaguna uu indhaha ii furay waannu garanaynaa inaan ilaah dembiilayaashii maqlayn laakiin wuxuu maqlaa kii ilaah caabuda oo doonistiisa sameeya tan iyo dunida bilowgeedii lama maqlin nin indhaha u furay qof indhala'aan ku dhashay ninkanu haddaannu xaggii ilaah ka iman waxba ma uu samayn kareen markaasay u jawaabeen oo ku yidhaahdeen dhammaantaaba dembiyo waad ku dhalatay ee ma wax badna baraysaa kolkaasay dibadda ku tuureen ciise ayaa maqlay inay dibadda ku tuureen wuuna helay oo ku yidhi wiilkii ilaah ma rumaysan tahay markaasuu u jawaabay oo ku yidhi yuu yahay sayidow aan rumaystee ciise ayaa ku yidhi waad aragtay waana isaga kan kula hadlayaa markaasuu ku yidhi waan rumaysnahay sayidow wuuna caabuday ciise wuxuu yidhi waxaan dunidan u imid xukun kuwa aan wax arkin inay wax arkaan kuwa wax arkaana inay indha beelaan kuwii farrisiinta ahaa oo la joogay ayaa waxyaalahaas maqlay oo waxay ku yidhaahdeen annaguna ma indhalla'nahay ciise ayaa ku yidhi haddaad indhalla'aan lahaydeen dembi ma aydin lahaateen laakiinse haatan waxaad tidhaahdaan wax baannu aragnaa dembigunnu waa sii jiraa